بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كنا حجني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كبقول لحدا إيا الصدح وعنا كل شرحينا باب كلحدا إيا الصدح waa waa akhirkii kitaabka ayaynu maraynaa wax yar baa ka dhiman baabka lixdan iyo saddex uu shiikhu u baabeeyey baabu maa jaa bita'ali cala allah ata'ali cala allah ilaahay in lagu dhaarto waa dhaar weeye inuu qofku dhaarto oo ilaahay ku dhaarto ayaa laga hadlayaa oo aliqsaamu cala allah markuu sheekh wuxuu baabay baabu maa jaa fi liqsaami cala allah laakiin xadiidku ta'ali buu sheegayaa marka dhaarta magacyo badan bay leedahay ta'aliga waa la yidhaahdaa ta'allaa cala allah ay xalafa cala allah weeye ilaahay buu ku dhaartay waa la yidhaahdaa aqsama cala allahi waa la yidhaahdaa intaba marka waa asmaada oo dhaartay ka midta intabana qur-aanka waa ku soo aroortay wa aqsamuu billahi jahda iimaanihim sidoo kale laa uqsimu bi hada albalad intaasoo dhan taaliguna kusoo liladiina yu'luuna min nisaa'ihim xalfi waa ku soo arooray dhaarta waxfaduu iimaanakum calaa kulli xaal marka yamiin iyo xalf iyo kulli waa waa dhaarta laga wadaa haddaba waxay yidhahdeen culummadu dhaarta markii qofku ilaahay ku dhaaranayo saddex nooc buu u qeybayaa sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala qofku hadduu ku dhaarto wax ilaahay uu ku sheegay kitaabkiisa ama rasuulku axaadiistiisa ku sheegay oo saxiixa hadduu ku dhaarto laa ba'sa bih mathalan tusaale hadduu qofku yidhaahdo wallaahi laa yakfiru allahu liaxadin maata cala shirki hadduu qofku yidhaahdo wallaahi ilaahay u dembi dhaafi mayo qof shirki ku dhintay hada jaa-is wax dhibaataa ma leh waayo ilaah baa inoo sheegay in allaha laa yakfiru an yushraka bih waa cadda marka wixii ilaahay khabarkiisuna waxa weeye dee waa ilaah baa inoo inooga akhbara inoo sheegay marka sidaa daraaddeed waa lagu dhaaran karaa sidoo kale midda labaad waxa weeye qofku inuu ilaahay ku dhaarto wallaahi ilaahay waxa uu ii samaynayaa oo kale maalan maxay tahay markaa waa liquwati rajaa'ihi rajaha uu ilaahay ka qabo xusnu danni waxayna usoo qaateen culummada xadiidkii ruba ashcata akbara madfuucun bilabwaab low aqsama cala allahi laabara waxaa badan mid miskiina oo waataynu xadiidkaas soo marnay mid miskiin ah oo dadku aan qiimeynayn oo albaabada laga furayn laakiin darajada uu ilaahay agti ka joogo hadduu ilaahay ku dhaarto oo wallaahi ilaahay waxa waa ii samaynaya ama wallaahi ilaahay waxaa ma samaynayo la abarahu ilaahay markaas uu ka aqbalayo o ka yeelayo uu fulinayo dhaartiisii ha sidii qisadii anas ibni nadar markii eedadii madiina iliga laga jebiyey oo markaas reerkii iyadaa ilig ka jebisay gabar kale markaasay gabadhii kale reerkoodii waxay diideen inay magti qaataan qisaas waxaan ahayn ma yeelanay dhehen nebiguna wuxuu amray markaa in la qisaaso oo iligii la jebiyo dhaar buu maro wuxuu yidhi wallaahi inaan la jebinaynin markaasuu nebigu wuxuu yidhi ya anas alqisaasu fii kitaab illaah dee xadiis kusoo aroortay markaasuu dhar ku adkaysta markii dambea ilaahay quluubtoodii bedelay waxay aqbaleen cafwi waxay dhahan waa iska cafiyeynaa markaasuu nebigu waxa uu yidhi inna min cibaadi illaah low aqsama cala allahi la abara ilaahay baa marka ka aqbalay taasoo kalena waa quwat rajaa bay yidhahdeen culummadu ayay ka timaadaa waa quwat lyaqiin labadaa waa la ogolyo dhibaato ma leh waxa aan la ogolayn waxay tahay middaa soo socota inuu qofku sida xadiidka aanu ku arki doonno qof baad aragtay dembi ku jira oo xumaan samaynaya markaasaad waxaad tidhi wallaahi inaan qofka ilaahay u dembi dhaafayn jannana geynayn taasoo kale waa khatar wa taa weeye markaa midda xadiidka uu shiikhu kaga hadlayo oo mamnuuca aan la ogolayn qofkan adiga ma ogid wuxuu ciribdambeedkiisa ku dambaynayo inuu toobad keenayo inuu ilaahay u naxariisanayo marka naxariista ilaahayna aduu dadka kama hor istaagi karin bal xadiidka aynu aragna marka waxa uu yidhi shiikhu raximahullah can jundub ibni cabdillaahi ayaa radi allaahu canhu waxa uu yidhi qaala nabiyu sal slam nabigaa wuxuu yidhi qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi wallaahi laa yakfir allahu lifulaan wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye hebel inaa inaahay u dembi dhaafayn laa yakfir allahu alle u dhaafi mayo dembigiisa lifulaan ninka hebel la yidhahdo wuu tacyiiniyey faqaala allahu caza wajal intaan dambe marka waa xadiidu lqudsi faqaala allahu caza wajal ilaahay baa waxa uu yidhi man da aladii yata'allaa calaya an laa akfira lifulaan man kee weeye daakaas alladii isagu yata'allaa ku dhaaranaya ee yaxlifu calaya aniga igu dhaaranaya allaa akfira lifulaan inaana hebel u dembi dhaafaynin kee weeye kan awooddaa leh oo makfiradayda iyo naxariistayda ka hor istaagi kara hebel markaasu ilaahay wuxuu yidhi fa innii qad ghafartu lahu fa innii qad ghafartu lifulaan hebelkii aad ku dhaaranaysay waan u dembi dhaafay waqad axbadtu camalaka ha wa axbadtu camalaka adigana camalkaagii waan baabi'iyey eber oo camalkiisi waa baaba'ay waayo waa alla in ashragta la yaxbadanna camalu camalkaagiina waan baabi'iyey rawaahu imaamu muslim ayaa xadiidka warinaya fi kitaab albiri wasila ayuu ku warinayaa iyo aadaabta halkaa ayuu ku warinaya fi saxiixi xadiidkan marka waxaa sii caddaynaya xadiidka abu hurayra ayaa waadix ka dhigaya oo uu shiikhu qayb ka mida ishaaray waxa uu yidhi wa fii xadiidihi abu hurayra waxaa ku sugnaa ana alqaa'ila ninka ereygaa yidhi oo yidhi wallaahi laa yakfiru llahu lifulaan caabidun inuu nin caabida ahaa ayaa ku sugnayd buy markaasuu wuxuu yidhi qaala abu hurayra takallama bikalimatin awbaqat dunyaahu wa aakhiratahu kelmad buu ku hadlay adduunkiisa iyo aakhiradiisii oo baabiisay xadiidkan intaan waa ka dheeraa shiikhoo soo ikhtisaariyey isagaa qisadan oo dhan fasiraya oo abu daawuud iyo sunanka iyo awrinaya waa xadiis xasana culammadu ka dhigeen waxa uu ahaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba nin oo reer bani israa'iila ayaa saaxiibnimo ka dhexaysa oo dad saaxiibba ahaa nin wuxuu ahaa nin caabid ah oo cibaado badan ninna wuxuu ahaa nin fisqi badan oo waxa weeye dunuub badan oo dembiyada aada u gala marka ninkan caabidkaa markuu u yimaado ninkan kale oo saaxiibkii wuxuu yidhaha war ilaahay ka boqa waxaan iska daa markaasuu kan kalena wuxuu yidhaahdaa khallinii khallinii wa rabbi war aniga ilaahay isku kaaya daa abucita calaya raqiiban maanaa la ii kaa soo diray aniga iyo ilaahay isku kaaya daa ha soomaalidan aad bay u isticmaalaan war aniga ilaahay ii daa buu ku leeyahay maxay garabta maalin maalmaha ka mid a dhowr jeer markuu saa ku yidhi ayuu maalin dambe wuxuu ugu yimid baalay isagoo dembi ku dhex jira oo aad iyo aad xumaan u samaynaya markaasuu yidhi war ilaahay ka boqo waxaan ka joog iqsir ka joog camalkan xun fa qaala waxa uu yidhi khallinii wa rabbii aniga iyo rabbi isku kaayadaa abucita calaya raqiiban manaa la ii kaa soo diray ordigata intuu xanaaqay buu wuxuu yidhi wallaahi laa yakfir allahu laka walaa yudkhiluka aljannata abada wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ilaahay kuu dembi dhaafi mayo jannana ku geyn mayo weligaa janno geli maysa allahu akbar kelimad khataroo ku hadla markaasaa fa bacata allaahu malikan ilaahay baa melag u soo diray melagii baa labadiiba nafti ka qabtay ilaahay agtii bay ku kulmeen markaasuu ilaahay waxa uu yidhi kii dembiga geli jiray ayuu waxa uu yidhi udkhul aljanna biraxmati ha orod jannada ku gal naxariistayda ninka ahlujannu noqdo kii kalena waxa uu ku yidhi miyaad awoodi kartaa inaad naxariistayda qofkaan u diidid ood ka hor istaagtid adigu jannada ka celisid ma awoodaa marka qaala wuxuu laa markaas ilaahay malaa'igta wuxuu ku yidhi idhabuu bihi fi nnaar naarta ku rida saasa isagana naartii ku galay kii kalena wuxuu ku galay jannadii allahu akbar markaasuu yidhi abu hurayra takallama bikalimatin awbaqat dunyaahu wa aakhiratahu kelimad halaagtay awbaqat ay halaagtay adduunyadiisii iyo aakhiradiisii waxay yidhahdeen marka culummadu ay halkan ka so- ka qaateen macnaha ninkani waxa weeye caabid kasta ha ahaado wuxuu yidhahdaa sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala ee, waxaa dhici karta ninkaani caabid buu ahaa laakiin inuu isla weynaaday oo waxa weeye cibaadadiisii iyo wanaaguu samaynayey oo isagii icdaamu nafsi ay gashay oo naftiisii la weynaato icjaabu nafsi uu ku dhacay ninkan kalena uu markaas aad iyo aad u liiday dee ninkan kalena muslim buu ahaa xumaanba ha sameeyo inuu waaniyey ahayd laakiin inuu naar u xukumo oo maqfirada ilaahay ka hor istaago oo yidhaah loo dembi dhaafi mayo waa khatar wa axaadiid badan baana arrintaa ku soo aroortay qofka ugama markhaanti kaci kadhid si kasta oo xumaan ugu jiro xataa kan gaalka ah oo maanta nool ma oran kartid hebel naar buu gelaya laakiin waxaad oran kartaa hadduu ku dhinto gaalnimadaa naar buu gelaya ha laakiin hadduu qofku muslim yahay marna ma odhan kartid naar baa gelaysa waad dhihi kartaa war camalkan aad samaynaysid naar baa lagu galaa laakiin qofka muslimka ah waa taxta mashii'at illaah waayo ilaahi wuxuu yidhi in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ha marka dunuubta kale oo dhan waxay soo gelayaan wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka ma jasmin kartid intuu qofkaa nool yahay meeqaa xumaan inta samayn jiray toobad keentay ha waina arajula layacmalu bicamali ahli nnaar xataa maa yakunu baynahu wa bayna annaar ila diraacun fayasbiqa calayhi alkitaab fayacmalu bicamali ahli aljanna fayadkhulaha xadiidkii macruufka ah marka waxa weeye qofka ma jasmin kartid ama aqwa- ee, markay culummadu leeyihiin salafa saalix ay isticmaalayaan ood kutubta haddaa ku aratay akhi fillaah man facala kada fa huwa kaafirun man facala kada waxa weeye kafara aw fasaqa waxa weeye ama naclatullaahi haddaad aragtid xukumka waxaa la yidhaahdaa xukmu mutlaq tacyiin ma ah macnaha waxa weeye eh, waa caam weeye amaa hebel inaad tiraahd hebel hebel naar buu gelaya ama hebel hebel waa gaal waxay u baahan tahay arrin weyn oo waxa weeye ma aad jasmin kartid adigu horta naar buu gelayaa maba oran kartid oo waxa weeye naarta iyo jannada labadaba ilaahay baa leh ilaahay baa cidduu eh, maaragtay u qoray geynaya oo inuu waxaa dhici karta asbaab baa jirta inuu lagaga manciyo oo asbaabul maanica ayaa jirta waxaa ka mida bay dhaheen culummadu inuu qofkaani toobad keeno waxaa ka mida inuu maaragtay acmaal kale oo wanaagsan leeyahay waxaa dhici karta shafaacada in lagaga oo dad badan oo shafaacada waataynu soo marnay baabu shafaaca ayaa naarta laga daynayaa oo jannada loo leexinayaa iyagoo weliba marka hore naarta u sugnaatay oo kasbaday waxaa dhici karta naxariista ilaahay oo wax ka weyn jirin inuu jannada ku tago marka adiga marna ma mancin kartid oo ma odhan kartid bay yidhahdeen culammadu ilaa uu ilaa naar buu gelaya taas waa arrin khatara wa waxay kaloo culammadu yidhaahdeen ma odhan kartid qofka ilaa uu ilaa jan uu tegaya iyadana waa la mid ilaa hal qof baad odhan kartaa qofkii nebigu inoo sheegay sida casharatu lmubashiriina oo kale oo abubakar iyo cumar iyo cali iyo cuthmaan iyo ka mid yihiin waxa weeye oo nebigu inoo sheegay leannahu khabarka nebigu waa sidqi weeye waa rumaynaynaa taasoo kale odhan karnaa abubakar waxaan leenahay waa ahlu janna janna ayuu tegaya waayo nebigaa noo sheegay calayhi salatu salaam amaa qof aan nebigu inoo sheegin ma jasmin kartid oo ma oran kartid ilaa wa ilaa jan uu tegayaa ma oran kartid waxaana arrintaa kutusaya xadiidkii cuthmaan ibn madcuun markii la xabaalay oo madiino uu ku dhintay weliba isagoo soo dhaawacmay dhaawicii ugu dhintay madiina markii la aasay ayaa gabadhe waxay ku tiri waxaan kaaga markhaanti kacayaa inuu ilaahay ku karaameeyey nebigu wuxuu yidhi wamaa yudriik maxaa ku ogeysiiyey ha sayte ma garanaya rasuulka ilaah markaasuu nebigu wuxuu yidhi anigu waxaan u rajaynayaa amaa inahu qad ataahu lyaqiinu min rabbi wa arjuu lahu lkhayr khayr baan u rajaynayaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi wallaahi ma garanayo waxa weeye waa ina rasuulullah anoo rasuulka ilaahaya wallaahi laa adri bi wa ana rasuulullah maa yafcalu llahu bihi wax ilaahay ku samaynaya anuu ma garanayo bu laakiin khayr baan u rajeynaya marka qofka mu'minkaa khayr baa loo rajeeyaa qofka khaldanna waa loo naxayaa oo khatar buu ku jiraa laakiin midna looma jasmin karo midna janno uma jasmin kartid midna naar uma jasmin kartid uma goyn kartid waa biyadillaahi weeye marka sidaa daraaddeed baabku waa taxdiir laynooga digayo oo inaan inala fududaanin inaan dhahno hebel naar buu iska gelayaa iyo hebel jannu iska gelayaa midna ma odhanayno munaasabada marka baabkan loo keenayo waxay tahay xadiidkan oo baabkan shiikhu ugu baabaystay waxa weeye in ta'alligaya dhaarta alla lagu dhaarto ugu baabaystay waxay tahay waxay yidhahdeen culammadu sida sheekh cuthaymiin tilmaamo qofku markuu saasoo kale yidhaahdo waxaa ka dhalanaysa inuu waxa weeye dee naxariistii ilaahay uu maaragtay isagii iskala weynaado oo waxa weeye takabur iyo kibir baa ka dhalanaya waayo sababto waxa weeye seebaad adigu naxariista ilahay maadaa maamulo wey marka innaga waxa weeye waxaa laynagu addoonsaday inaynu shareecada raacno wixii daliilka iyo ina tuso raacno laakiin inagu nafteenna qofkaan jecelnahayna janno uma xukumi karno kaan necebnahayna naar uma xukumi karno ilaahay baa iskale taa qaala sheikhu wuxuu yidhi fiihi masaa'il shan masaluu ka soo saaray waa raacinaynaa awalan midda ugu horreysa aluulaa wuxuu yidhi attaxdiir in la isaga digo atta'alli cala allah ilaahay ha ku dhaaranin oo macnaa ha odhanin wallaahi ilaahay waxaa ma samaynayo ha odhanin ilaahay bari ama waxa weeye si kale laakiin adigu kuma dhaaran kartid wuxuuna ka soo qaadanayaa xadiidka man da aladii yata'allaa calay halkaas kasoo qaadanaya lannahu ninkaani wuxuu yidhi wallaahi laa yakfir allahu lifulaan waa khatar wey athaaniya waxa uu yidhi midda saddexaad midda labaad waxa uu yidhi ana naara macnaha naarta aqrabu ilaa axadina waxa weye min shiraaki nacli tan saddexaad iyo tan labaadba labadaba hal xadiid buu shiikhu ishaarayaa una baabka keenin tan saddexaadna aan raacino wuxuu yidhi ana aljannata mithla dalik labadanba waxuu ishaarayaa shiikhu xadiidkii cabdullahi ibni mascuud oo saxiixa oo saxiixeenka ay wariyeen bukhaari iyo wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi aljannatu aqrabu ilaa axadikum min shiraaki naclihi wannaaru mila dalik shiraaku nacli waa xarigan yarka oo kabaha lagu xirto oo maaragtay indhasha yartaa oo lagu xirto weeye kaas marka jannada waa kaaga dhowdaa naartuna kaaga dhowdaa culamaduna waa sharxeen waxay yidhahdeen waxaa dhici karta adoo isla kabaha xiro markaa saa u foorarsatay intaada xarigi gaarin in naftu kaa dhacdo daraaddeed marka ama jannaad gelin ama naar baad gelin waayo qofku markuu dhinto qabriga la geeyo alqabru awalu manaazil aakhira naar baad u gadoomin ama jannaad u gadoomin wey labadaa unbaad mid udhaxaysaa marka waa kuu dhowdahay ee ha degdegin oo iska jir wey araabica waxa uu yidhi midda afraad waxa uu yidhi fiihi shaahidun liqowli nabiyi sala allahu alay slam ina arajula la yatakalamu bilkalima ilaa aakhiri waa xadiid kale buu ishaarayaa shiikhu tanna waa xadiidkii macruufka ahaa oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina arajula la yatakalamu bilkalima qofku waxa uu ku hadlayaa rag iyo dumar waa isku mid wey arajul waxaa laga wadaa waa qofkaa laga wadaa la yatakalamu bilkalima laa yulqii laha baalan una markaa isagu wax weynba lama aha kuma baraarugsana kelimad buu isaga dhawaaqayaa sida ninkaas oo kale tahwiye bihi fi nnaar waxa weeye sabciina khariifan naarta ayay waxay kula sii hoobanaysaa oo ku ridaysaa kelmadaasi toddobaatan sano meel loo socdo ayaa naarta dhexdeeda kula sii hoobanaysaa walciyaadu billaah marka waa khatar weeye carabka qofku inuu ilaashadaa la rabaa waxa weeye waa xasaa'id alsin waxa weeye xadiidkii macruufka mucaad markuu nebigu ku yiri eh, kufa calayka haada carabkaagaan iska qabo markaasuu nebigu wuxuu yidhi yaa eh, yaa rasuul allah wainaa lamu'aakhiduna bima natakalamu bihi miyaana loo qabanaya waxaan ku hadlayno qaala wuxuu yidhi hakilatka ummaka yaa mucaad wahal yakuba annaasu calaa manaakhirihim wa calaa wujuuhihim fi nnaari ilaa xasaa'idu alsinatihim idan carabku waa khatar wey qofku cara inta carooti inaa wax walba ku hadasho lama rabo waa waxaa naarta lagu galo carabka ayaa ugu badan alfamu walfarju waa labada naarta aada loogu galo marka qofka waa inuu is ilaaliyaa alkhaamisa masalada ugu dambaysa waxa uu yidhi qad yugfaru lirajuli bisababin wa huwa min akrahi lumuuri ilayh waxaa dhici karta buu yidhi qofka in loogu dembi dhaafo sabab uu aad u neceb yahay wuxuu ka soo qaadanayaa shiikhu ninkaasi markuu ku yiri ninkii camalka xun samaynaya wallaahi laa yakfir allahu laka walaa yudkhiluka aljannata abadan kelmaddaa aad buu u nibcaanaya qof jecel ma jiro makruuh weeye qof walba agtiisa in la yidhaahdo ilaahay kuu dambi dhaafi mayo qof walba waa neceb yahay haddana waxay sabab ugu noqotay kelmaddaasi in loo dembi dhaafo oo ilaahay janno geeyo waana meelo badan bayna ku soo aroortay oo markii jihaadka laga hadlayey ee, kutiba calaykum alqitaal wahuwa kurun lakum wacasa an takrahu shayan wahuwa khayrun lakum marka waxaa dhici karta wax adigu markaa aad karaasanaysid inay khayr kuu tahay kelmaddan ilaahay baaba ninkan ka yeersiiyey isna waa dhibsanayey oo aad buu u dhibsaday laakiin khayr bayba u noqotay oo jannu ku galay marka halkaa ayuu ka soo istimbaadaya sheikhu raximah allahu tacaala calaa kulli xaal khulaasat lqowl waxa baabkaani inuuga digayaa inaynu carabkeenna ilaalinaa la rabaa oo kelmadda aan ku hadlayna waxa ka dhalanaya inuu qofku eego ayaa la rabaa ee inaan la isaga hadlin jahli waayo ninkaa waxaa dhici karta caabid buu ahaa baa la yidhi inuunan cilmi lahayn ee waxa weeye uu caabid iska ahaa reer bani israa'iil bay ahaayeen marka haddana uu caradii ka tambadatay marka sidaas aad iyo aad isaga ila- in la isaga ilaaliyo wey soomaalidana way ku badan tahay wallaahi hebel waa munaafiq bay ku leeyahay wallaahi hebel waa gaal wallaahi hebel waa kada khalad weeye waxaasi qofku waa inuu carabkiisa ilaashadaa oo diinta islaamka uu ku socdo allahu aclam wabillahi towfiiq